xafladan wuxuu hogaasimeynayaa maamulka macalimiinta iyo waalidiinta madrasada umulqura oo ka taala xaafada buundaweynga walibana ku aflaxdaya labaatan arday oo xifdiyda qur-aanka kariimka walibana ku qeyb galaya waalidiin macalimiinta walkudhikaasa madrasada iyo bulshada qaybasheesha duwanga koreyntii iyo waliba munaasabada ku hadalaya koo kumid ee macalimiinta walkudhikaasa madrasada umulqura iyo waliba uusa ku warbiyaya tirada iyo madrasada kubadi iyo marxalado iyo hamartiya madrasadunga ardada halkan ka qalandumanaysa maanta waxay ahaayeen labaatan arday waxaan jeclaynay in labaatankaas arday arday kastoo ka mid eh codkiisa iyo wuxuu bartay maanta inaydin maqashiinno oo halkan uu ka soo jeediyo laakiin wakhtiga uuna kulaalaya darteed ayaa noo suurtogeli waayey oon ka soo qaadannay qaybo ka mid eh laakiin ma ahan in loo qaadanayo yacni intaasaa ugu roon in la leeyahay ma ahan yacni maaragtay ardadu labaatankooduba isku miday ahaayeen kulli isku mid waaye mid mid wax ka duwanna ma jiro laakiin wakhtigoo noo saamixi waaya darteed ayaa maaragta u soo gaabinay waxaan rabnaa marka inaan wax yar tafaasiil ka bixiyo madrasadan madrasat umulqura runtii wakhti dheer ayay shaqeynaysaa waxaa xusid mudan madarasadu waxay qabataa waxa ugu weyn waxa ay tahay inay bixiso qur-aanka kariimka ah ugu dambeyntii ayaa weliba saas oo kale meeli ku hadalaya waalidiinta iyo marti sharafta ku qeyb galaya yoona ardayda xifdiyadii qur-aanka kariimka waliban iyoaan ka hambalyayana iyo si lama jibaaranga dadaalsho iyo muhiimad yeelataa barashada qur-aanka kariimka xafladna meeshaan lagu qabanayo dugsigan oo ay arday badan kasoo qalijibisay ilaa gaarayso toban iyo labaatan ku dhowaad ah waxaan filayaa muddaday qalinjibiyeen oo imtixaan qur-aanka ay dhammeeyeen waa adiguun dhowr biloodka ka hor laakiin waa laysku aruuriyey waxaa layskugu keenay hal qoysa layskugu keenay hal meel layskugu keenay si xaflad loogu qabto qur-aankana waa muhiimka ugu weyn adduunka ilaahay soo dejiyey waa kitaabka ku qoran tahay axaadiista oo nebi la yimid waalidka mid aan faraya waxay tahay ardaygu markuu iskuulka aadayo ama markuu dugsiga aadayo laba siiyay waalidku wajahaan arday dhammaysatay xifdinta qur'aanka kariimka ee qoolkeedii alla ayaa ku mahadsan oo si xagarla'aan ah ardada macallinkii ku soo dadaalay ayaa mahad iska leh oo si xagarla'aan wax u soo baray iyo waalidiintii u dabar adeegay ardada in ay heerkan maanta ay soo gaaraan runtii waa wax aad loogu farxo gujiyada xilliga maanta la joogo waa qur-aankii waxaa uu noqday wax barashadiisa ay aad u siiraanayso marka maadaama aan ahay dad islaam ah waxaa muhiim ah in aan gacanta miligta ah aan ku qabsanno barashada qur-aanka kariimka u howlay inay maanta ardadan soo gaaraan heerkan
boqolkiiba sagaashan iyo sideed waxaa ardada kontaroolo oo wakhtigooda iyo yacni mustawahooda iyo waxbarashadooda la socdo waxa waa hooyooyinka hooyooyinka khayr allaha siiyo way wanaagsan yihiin inay yacni ardadooda ku dadaalaan sababta waxa waa ardada xilligan lagu jiro waxa waa arday waxa jirto oo yacnii mar kasta yacni maamulka iyo saydarada mar kasta inay qabtaan jecel labada waalid inay yacni go-aanka ka gaaraan micnaha